إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada wararka alfurqaan kuwooda ugu doroon tiro askar ah oo ka tirsan dowladda federaalk ayaa lagu dilay weerar ka dhacay deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka muqdisho dowladda federaalk ayaa burburisay guryo ay degnaayeen dad rayid ah oo ku yaala degmada boondheere mid ka mid ah shaqaalaha shirkadda taabacsan hay-adda sheegata inay u doodo arrimaha bini'aadinimada ayaa sheegay in loo hanjabay wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalk ayaa jawaab kulul ka bixiyey hadalkii ka soo yeeray shariif sheekh axmed ee ahaa in ciidamada dowladda federaalka burbureen oo aan laga heli karin hal guuto oo dhisan bulshada ku dhaqan gobolka wajeer ee ay gumaysato kenya ayaa ka soo horjeestay lacago uu ku soo rogay maamulka ay kenya ka dhisatay gobolkaasi
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن haatanna dhegaystayaal warkii oo faahfaahsan tiro askar ah oo ka tirsan dowladda federaalk ayaa lagu dilay weerar ka dhacay deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka muqdisho warkaas iyo howlgalo kale oo mujaahidiintu ka fuliyeen gobolka bakool iyo jubbada hoose waxaa inoo haya maxamed cali aadan aad baad u mahadsantahay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay xalay iyo shalay fuliyeen weeraro kala duwan oo isugu jira qaraxyo iyo kamaa-in kuwaasoo askar ka tirsan dowladda federaalk lagula beegsaday qaybo ka mida gobolada shabeellaha hoose jubbada hoose iyo bokool haddaan ku horeyno gobolka shabeellaha hoose oo ah halka ugu badan ee ay ka dhaceen weerarada habeenkii xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gaari cabdibila ah oo ay la socdeen askar ka tirsan dowladda federaalka islamarkaana kasoo baxay deegaanka arbacow kuna jeeday deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho waxa ay la egteen qarax dhaliyey khasaare kala duwan ugu yaraan shan askari ayaa lagu dilay qaraxa halka lagu dhaawacay laba kale waxaana ku jira abaanduulihii askarta xerada arbacow oo lagu magacaabo cabdi suubiya caraale kaasoo lasoo warinaya inuu ka go-ay labada lugood habeenkii xalay waxay kaloo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerarka miinah la beegsadeen askar ka tirsan dowladda federaalka oo kasoo baxay degmada afgooye kuwaasoo doonayay inay shidaal geeyaan xerada ballidoogle ee isla shabeellaha hoose tuulada buulalow oo hoos tagta degmada afgooye ayuu ka dhacay kamiinka waxaana kolonyada lagu qasbay inay dib ugu laabtaan afgooye iyagoo khasaare dhabarka ku sita sidoo kale shalay waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerar qarax ah la beegsadeen goob isu imaatin ah oo ay askarta dowladda federaalk kaga sugnaayeen magaalada buulamareer ee shabeellaha hoose waxaana qaraxaasi uu dhaawac garaab ah kasoo gaaray taliya unug lagu magacaabo cabdi suubiya caraale dhanka gobolka jubbada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay habeenkii xalay madaafiic ku asqeeyeen xerada degmada afmadow ay ka degan yihiin askarta maamulka la baxay jubbaland tiro madaafiic ah ayaa gudaha u galay xerada waxaana lasoo warinayaa inuu jiro khasaare kala duwan oo ka dhashay madaafiicdaas walow aanan helin halka uu la egyahay ugu dambeynna gobolka bakool ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay habeenkii xalay weerar ku qaadeen fariisin ciidan oo ku yaala gobolkaas fariisinka la weeraray ayaa ah saldhigga ay askarta dowladda federaalk kaga sugan yihiin degmada waajid ee gobolka bakool mana aanan helin tafaasiil dheeraad ah oo ku aadan khasaaraha ka dhashay weerarkaas dowladda federaalk ayaa burburisay guryo ay degnaayeen dad rayid ah oo ku yaala degmada boondheere cali aadan ayaa faahfaahinaya ciidamo ka tirsan booliska iyo sirdoonka dowladda federaalk oo wata gaadiidka dagaalka iyo kuwa loo yaqaano cagaf-cagafta ayaa aroornimadii hore ee saakay waxa ay howlgal burburin ah ka fuliyeen degmada boondheere ee magaalada muqdisho dadka oo isku hurdaya ayaa mar qura ka warhelay gaadiidka cagaf-cagafta oo burburinaya guryaha waxaana halkaasi ka dhacay kala carar shalay oo keliya ayaa dadka qaar ay sheegeen in la siiyey amar ah inay ka guuraan dhulkaas loona qabtay muddo shan iyo toban maalmood ah dadka qaar oo ay u suuro gashay inay alaabtooda kala baxaan guryaha oo toban waddooyinka waaweyn ee degmada haween ka mid ah dadka ku dhaqan boondheere islamarkaana qayb ka ahaa dadka laga barakiciyey dhulka la burburiyey ayaa madaxweynaha dowladda federaalka ku eedaysay inuu xuraysan waayey coos weyne taas beddelkeedana uu ku soo noqday dadka rayadka ah
waa kana adoogi saaxiibkay ahaayoo xasan xawaala qodaaha ummaddiisaan u xasan xawaala qoda waa shaqaysta haysaa ummadda muslimkeedoo shacabka haysaana u hirweya sagaal saac wadankiisa cows weynan waa xuraysalaya in cows wey sxura cows weyn oo xuraylaya asaw saan umadi dhabarti intuugu soo nabto oo xada tuuga waa tuuga qaacinka ummadda sagaal saac intuu soo dhilmado oo dumiya ummadda sagaal saac والله صافي حسن قرح قوت هو مقعيس حسن كعنتا كعنتا لقا قوي توك قاعنكا
muddooyinkii lasoo dhaafay dowladda federaalka ayaa kordhisay howlgalka burburinta ah ee ay ka sameynayso guryaha ay degan yihiin dadka rayidka ah ee ku yaala magaalada muqdisho iyo duleedkeeda waxaana boondheere ka horeeyey halka loo yaqaano dibdamiska iyo deegaanka ceelasha biyaha ee dhaca duleedka magaalada muqdisho mid ka mid ah shaqaalaha shirkadda taabacsan hay-ad sheegata inay u doodo arrimaha bini'aadinimada oo sheegay in loo hanjabay cabdisamed cabdulaahi ayaa ka waramaya hay-ad sheegatay inay u doodo xuquuqda aadanaha oo fadhigeedu yahay dalka ingiriiska ayaa waxaa lagu eedeeyey in ay duudsiisay xuquuqda muwaadin soomaaliyeed waa arrin la yaabkeeda leh inaad maqasho hay-ad sheeganaysa xuquuqda aadanaha taasoo qudheeda ah mid baadaysa dadka sheekadan waxay naga soo gaaraysaa dalka ingiriiska darawal soomaaliyeed oo ku nool dalka ingiriiska islamarkaana u shaqaynayey shirkad taabacsan hay-ad sheegatay inay u doodo xuquuqda aadanaha oo lagu magacaabo oxfam taas uu sheegay inay u hanjabtay cabdinaasir faarax jiir waa ninka ka cabanaya shirkadda wuxuu tilmaamay in muddo afar sano ah uu darawal u ahaa shirkadda xuquuqdiisana la duudsiiyey kadibna loo soo bandhigay heshiis cusub oo uu shirkadda ugu shaqaynayo haddii uu diidana uu shaqada isaga tegayo lacagihii uu ku lahaa shirkadda ayuu xusay in muddo aan la siinin markii uu weydiistayna waa loo hanjabay waxaan idinku yeedhay tacdiyaan ka tirsanayo shirkad laydhaha rayan transportation and logistic waxaan u ahaa shaqaale oo gaari ay leeyihiin baan waday gaarigaas wuxuu muddo afar sannadood ka shaqaynayay hay-adda oxfam ayuu shaqaynayay oo aan darawal u ahaa markii aan wada shaqaynayay muddo saddex sano iyo badha ayay ila yimaadeen warqad cusub oo heshiisa waa ay leeyihiin waxaad noogu shaqaynaysaa yoomiye maalintii ay heshiiska ay la yimaadeen waan diiday waxayna ii soo bandhigeen inaan shaqada ka tago iyo inaan heshiiskaa galo waxay igu kalifeen inaan heshiiskaa dambe aan shantaa bilood ogolaado dee duruuf ii gaaroo jirtay iyo shaqado aanan dee maaragtay maalintaa laylahaa ka tagaanan ka tegi karaynin waxaan wasaaradda arrimaha bulshada si naxariis looga codsanayaa in ninkaa afartaa sannadood xuquuqdaydii aan ku lahaa ay iga qaado afartaa sannadood sabti iyo jimce fasax maan lahayn waan shaqaynayay wiikendiga xafiiska uu shaqaalaha kale fasaxayin dadka gasta howska jooga iyo ajaanibkan u shaqayn jiro waan shaqaynayay ninkaasi hanjabaadihii soo jeediyey markaan kuli xuquuqdaydii baan doonaya wuxuu igu yidhi waxaa hanjabaadihiisa ka mid a lacag baan haystaa aniga waxba laygama qaado wuxuu intaas ku daray in dad badan oo soomaaliyeed oo isaga la mid ah loo geysto tacadiya kuwaan la mid ah kuwaasi oo aan ka hadli karin sababo ku aadan haddii ay hadlaan shaqada in laga ceerinayo waxaan u sheegaya inay jiraan dad badan oo tacadiyada aniga igu dhacay oo kale ay ku dhaceen oo xafiiska kala shaqeeya oo jooga xafiiska dadkaasi ma hadli karaan oo waa dad masaakiina shaqada ka taga la odhanaya hadday maanta hadlaan ninka uu ii awood sheeganayo shirkaddaa iska leh shirkaddaa rayaan awood sheegasha ii sheegatay inay lacag haystaan bay ii sheegeen in ay maaragtay maxkamad sare ila gaarayaan oo aan toban sannadood dacwadayadu soconaysay iigu hanjabeen dee in ay xuquuqdayda iiga qaado afartaa sannadood xuquuqdaydaan ku leeyay inay iga qaadaan ka codsanaya soomaalida ku nool waddamada reer galbeedka ayaa inta badan la kulma cunsuuriyad iyo sidoo kale dhibaatooyin kale dhowaan ay ahayd markii la shaaciyey daraasad xog badan xambaarsan taasi oo muujinaysa in soomaalida ku nool yurub ay badankooda la kulmaan cunsuriyad iyo sidoo kale faquuq qaarkoodna waxaa loo diidaa lacagihii ay ku shaqeeyaan wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalk ayaa jawaab kulul ka bixiyey hadalkii kasoo yeeray shariif sheekh axmed ee ahaa in ciidamada dowladda federaalka burbureen oo aan laga heli karin hal guut oo dhisan tafaasiisha warkaasi muxsin xasan ayaa soo gudbinaya isqabqabsiga iyo isdhalaacaynta ma aha caado ku cusub madaxda iyo siyaasiyiinta ku midaysan magaca dowladda federaalka waxaana mar waliba gudahooda laga soo sheegaa xiisado hor leh iyo khilaafaad daakhili ah kuwaasi oo badankood baraha bulshada la keeno qaar kalena si hoose la iskugu hagardaameeyo cabdiqaadir maxamed nuur oo ah wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalka iyo madaxweynihii dowladdii kumeelgaarka ee shariif sheekh axmed ayaa isku bira tumanaya weerar dhanka afka ahna isku qaaday kadib markii uu cabdiqaadir jawaab adag ka bixiyey hadal dhowaan kasoo yeeray shariif xilli uu maalintii shalay shir jaraa'id ku qabtay muqdisho kaasi oo uu ku tilmaamay in uusan jirin ciidan dhisan oo ay dowladda federaal ka haysato islamarkaana ay burbureen ciidamadii kala duwanaa ee dalalka shisheeye lagu soo barbaariyey ciidanka dowladdu inuu gaadho mustawo ay la wareegi karaan amniga marka ma joogaan waayo meeshaas waxaan wada ognahaa burburkii iyo kala daadkii ku dhaca ciidanka iyo waktigay u baahan yihiin in la geliyo haddii marka lagu mashquulo eh, ciidankii istraakjarkiisii si khaldan in loo bedelo iyadoo ujeedooyin gaara laga leeyahay in hubka dad gaara gacantooda uu galo in ciidamada hab aan isu dheelitirayn loo qoro taas waxay shaki gelinaysaa in lagu guulaysan karo amniga inaan sugno ciidanka milatariga maanta hal guutoo dagaalami karta inaysan ku jirin wax badan oo aanan rabin inaan meeshan ku sheegin dartooda ma raba inaan kusii socdo ciidanku waa khaldan yahay sida loo maamulay sida loo hogaamiye waa khaldan tahay sida loo hadda dhisaa khaldan waana sheegaynaa shabaabna waa ka soo horjeeda tasriixan shariif ee ku aadan tayaxumada ciidanka dowladda federaalka kadib wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalk ayaa eed dusha kaga tuuray shariif isagoona siyaasiyiinta uu shariif ka mid yahay ku tilmaamay inay yihiin kuwa iska hadaaqaya walow uu carabkiisa ka ilaaliyey inuu cid magacdhawo waxaan rabaa kelimad kooban inaan idhaahdo siyaasiyiinta mawaayahan dambe caadaysatay inay ku cadaystaan maaragta ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo guud ahaan ciidamada qaranka waxaan suuragal ahayn inaan ku hoos noolaano dowlad kadibna aan dowladdii ku hoos nooleen ciidamadeedii amniga oo u siman mucaarad iyo muxaafad lagu siyaasad loogu sharxaayo doorasho la raba in lagu aado ee ciidankii oo iyaga amnigooda sugaayay la ihaanaysto la caayo la aflagaadeeyo waxaa ceeb ah in laga raadiyo magac waxaa ceeb ah in laga raadiyo waan hadlay in laga raadiyo caayda ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed durbadiiba waxaa ka daba hadlay oo shir jaraa-id qabtay xildhibaan yuusuf gamaadiid oo ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalka kana mid ah xisbiga uu hogaamiye shariif sheekh axmed wuxuuna dhaliil hor leh u jeediyey wasiirka gaashaandhigga wuxuu ku eedeeyey inuu isagu sabab u yahay jabkii gaaray ciidamada dowladda federaalka dagaalkii cuslaa ee ceel la helayna uu ka soo cararay isagoo jiidaya xargaha jabka laakiin waxaan ogsoonnahay wasiirka gaashaandhiggu inuu mashruuc ka dhigay barnaamijkaas waxaan wada ogsoonnahay goobo badan oo lagu jabay inuu jabkooda hormuud asiga ka ahaa waxaan ka xusi karnaa dagaalkii ceel la helay waxaan wada ogsoonnahay galabka iyadaa ciidanku inay xogta heleen shabaabka soo weerarayay wasiirkuna maadaama asiga uu ahaa wasiirkii gaashaandhiggu ay ula tageen qorshihii ay isaga difaaci lahaayeen oo yidhaahdeen wasiir nimanku way nagu soo wajahan yihiin goobta aan kaga baxno sidaasna aan ku wajahno uu diiday markayna soo weeraraan ayaan iska difaacaynaa uu yidhi xabadda markay ku bilaabatay oo saddex jah- saddex jaha ay kaga bilaabatayna wasiirku wuu cararay ciidankii ilaalada iyo horimo ka mid ahaa ciidankana siday u ilaaliyaan naftiisu way ka daba yaaceen halkaas waxaa ka soo gaaray ciidankana sababteeda asigaa lahaa wuxuu sidoo kale xildhibaanku sheegay in dagaalkii coos weyne jabkii gaaray ciidamadooda uu mas-uul ka ahaa wasiirka gaashaandhigga ciidamadana geeyey goobtaasi ay ku baabi'een isagoona ka dhigay inay tahay goob amni ah waxaan ogsoonnahay dagaalkii coos weyne ee meelaha ugu darnaa ee dhibaatada inaga soo gaartay ee ka mid ah- uu ka mid- ee ka mid ahaa in wasiirku ayagoo saraakiishii hoggaanka ciidanku ay leeyihiin wasiir aan qorshayno xog rasmina aan ka helno in uu saraakiil la soo hadalsiiyey madaxweynuhu uu yidhi madaxweyne meesha wax jooga male waa la geli karaa arrintii ka dhacdayna aan wada ogsoonnahay laguna xisaabtamin intaasoo dhacda awey si kastaba ha ahaatee dowladda federaalka ayaa wajahaysa khilaafaad daakhili ah oo aanan horay u soo marin iyadoo ay madaxdeeda isku jeedinayaan dhaliilo tiro badan mid walibana uu midka kale dusha ka saarayo mas-uuliyadda fashillo badan oo gaaray dowladda federaalka kuwaasi oo iskugu jira kuwa siyaasadeed kuwa militari iyo kuwa maamul intaba warkan waxaad ka dhagaysanaysaan idaacadda alfurqaan ugu dambeyntii bulshada ku dhaqan gobolka wajeer ee ay gumaysato kenya ayaa kasoo horjeestay lacago uu kusoo rogay maamulka ay kenya ka dhisatay gobolkaasi maxamed muudi abu muslim ayaa faahfaahinaya waxaa isu soo tarayaa qaylo dhaanta ka soo yeeraysa dadweynaha gobolka wajeer kuwaasi oo diidan lacago lagu soo rogay iyaga oo warbaahinta la hadlayay ayay shacabka ku dhaqan gobolka wajeer ee dhulka n f d kuna hoos jira gumaysiga dowladda kenya si adagna kaga soo horjeesteen lacago uu ku soo rogay maamulka ay kenya ka dhisatay gobolka waxa ay sheegeen in lacagahani ay yihiin kuwa dano gaar ah laga leeyahay oo aan waxba loogu qabanaynin bulshada ku dhaqan gobolka wajeer tuuganimo cad ayayna ku tilmaameen tallaabada uu qaaday maamulka ay kenya ka dhisatay gobolka iyaga oona sheegay in miisaaniyadani lagu soo rogay aysan ku xusnayn mashaariic bulshada wax loogu qabanayo ilaahay ka cabsano lacagta wajeer waa badan tahay wajeero idardaarsukeen waa deeqdaa laakiin hadda individual ay jeebkooda geli waa la diiday inay dadweynaha codkooda ka dhiibtaan ay ridahan la xiri qof ku jiro malaha dadweynaha waa loo diiday meesha meeshaan juujuubaa ka socda waa finance biilkaana waa wax dadka lagu qaldaya been waayo waxba kama jiraan wax waxaan rabnaa inaan u sheegnaan wajaar cadaalad ma jirto runtii ma jirto cadaalad sababtoo ah waxaa ka dhacday magaalada wajaar inaa bajet waraa konton milyan gabanaaga la geli dadkii dadweynaha xafa looma haayo beeniyaa nisu sheegin bajetkaanad bajet maday masaakiinteed oo raacda fadhidi wax loo haayo mala biilkan been waa unkaan kusub igu subur waay meeshaan aytu annaga reer wajeer haddaanaani waa diidanahay maxaa beenta looga sheega gabanaga waxaad noo keena waa been waa tuugnimo cad oo dhey brolite shantay dhaha oo lala cabsanaynin ilay looga cabsanaynin dadweynaha doortaa looga cabsanaynin maamulka ay kenya ka dhisatay dhulka n f d ayaa dhaqaale kala duwan ka ururiya bulshada soomaaliyeed ee degan n f d kuwaas oo qaarkood wax loogu qabto bulshooyinka kale guud ahaana warkii warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waa naga intaa